ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacano wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad ku sugantihiin kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay galabta muuqaal kooban oo lagu soo bandhigay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo oo lala beegsaday maleeshiyaadka riddada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dagaal askar badan looga dilay maleeshiyaadka riddada oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee ka tirsan shabeellada dhexe faahfaahin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda riddada soomaaliya saalax maxamed jaamac oo laga xayuubiyey xubinnimadii golaha aqalka sare ee riddada kadib markii lagu eedeeyey inuu soo xaadiri waayey kulammada golahaasi ay yeeshaan barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa sarkaal ciidan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan galgaduud waxaa sidoo kale barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaan munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan oo lagu caleemo saaray nabadoonka cusub ee jufada xaaji saalax ee beesha gaaljecel kelimaadkii laga jeediyey munaasabadaasi ayaan kusoo gudbin doonaa barnaamijkeenna waa mar kale iyo barnaamijkeenna faafareebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag aan ku bilowno dhegaystayaal barnaamijkeenna qodobka ugu horreeya ee diiradda aanu saari doonno kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo muuqaalkani ayaa lagu soo gudbinayaa weerar qorshaysan oo ciidanka mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay xaafadda buulo jameeco ee ku taalla gudaha magaalada baydhabo haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaasi kooban ee galabta la baahiyey
سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa faahfaahinna ayaa laga helayaa dagaal askar fara badan looga laayay maleeshiyaadka riddada oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee ka tirsan shabeellada dhexe haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubinteennii hadalhaynta waxaana la diyaar ah walaalkeen maahir maxmed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa janalka alkataib uu ku leeyahay aaladda telegramka janalka alkataib ee aaladda telegramka waxa uu gelinkii dambe ee maanta faafiyey weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhaba waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda muqdisho oo la eriyey iyo khilaaf soo kala dhex galay aqalka sare khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhex qarxay gudoomiyaha aqalka sare ee xukuumadda muqdisho cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax jaamac wararka qaar ayaa sheegaya in khilaafku uu salka ku hayo kala aragti duwanaanshiyo la xiriirta siyaasadda maamulka somalilan iyo doorashooyinka ka jira waqooyiga gudoomiye cabdi xaashi ayaa sheegay in jaamac aanu soo xaadirin golaha laba sano iyo lix bilood sidaas darteed uu xubinnimadaasi ku waayey xildhibaan dubbe oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa si adag uga soo horjeestay go-aanka cabdi xaashi dube ayaa waxa uu ka shanqariyey in ay jiraan xildhibaano aan shaqahayn sida jaamac laakiin ka maqnaa golaha oo aanan luminin xubinnimadoodii senatarku wuxuu xubinnimadiisa ku waayi karaa cod saddex iyo labo haddiise ay magacaabis noqoto senatar cabdi xaashiyow konton iyo afarta xildhibaanba beddel oo adigu qaar cusub soo magacaabo waxaa sidaasi yidhi wasiir hore dube oo haddana ah xildhibaan si kastaba ha ahaatee waxaa baraha bulshada ee la soo geliyey qoraallo ka soo baxay gudoomiyaha een aqalka sare cabdi xaashi kuwaasi oo tibaaxayay in saalax jaamac uu waayey xubinnimadii golaha aqalka sare waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyada gurguurte oo ku dhintay shilgaari khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhashay shil gaari oo uu galay sarkaal ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya kaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee dhaca bartamaha soomaaliya shilkan gaari oo si gaara kaga dhacay inta u dhexayso deegaanada meerjicley iyo huurshe ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay sarkaal ashaadaladir ah oo lagu magacaabi jiray maxamed dhaansuge sarkaalkan murtadka ah ayaa marka hore lasoo wariyey in uu dhaawac daran ka soo gaaray shilka kaasi oo ugu dambeyn keenay in uu u dhinto waana mid ka mid ah shilalka gaadiidka ee ay ku dhintaan saraakiisha iyo maleeshiyada kooxda riddada soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda maraykanka oo soo saartay natiijada baaritaanka laba sarkaal oo lagu waayey xeebaha soomaaliya natiijada kasoo baxday taliska badda ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in labadan sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada badda maraykanka ay ku dhinteen howlgal xilli habeen ah oo ciidamada gaarka ah ee badda ay ka fuliyeen xeebaha soomaaliya bishii janaayo ee lasoo dhaafay labada sarkaal ayaa baaritaanka lagu sheegay inay u dhinteen sababo la xiriira qalabka ay wateen iyo dharka ay xirnaayeen oo ahaa kuwo aada u culus kuwaasoo keenay inay islamarkiiba biyaha hoos ugu dhacaan markii ay badda galeen natiijadan baaritaan ee ay sameeyeen ciidamada gaarka ah ee badda maraykanka ayaa sidoo kale muujisay in saraakiisha ay si deg deg ah u hoobteen kadib markii ay ku adkaatay in ay iska caabiyaan culayska qalabkooda markii biyuhu ay jiiteen ilaa iyo hadda lama caddayn howlgalka labada sarkaal ay ku dhinteen nooca uu ahaa iyo cidda loola dan lahaa iyadoo lagu soo gaabiyey inuu howlgalkan ka dhacay badaha soomaaliya kow iyo tobankii janaayo ee sanadkan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa hindiya oo u xusul duubaysa galitaanka suuqa samaynta hubka tan iyo qarnigii tagay ee labaatanaad dowladda asiyaanka ah ee hindiya ayaa ku taamaysay in ay ka mid noqoto dowladaha soo saara hubka islamarkaana u dhoofiya dunida kale madaxda iyo hogaamiyeyaasha dalkani soo maray ayaan hamigaasi een ka sinaa balse waxaa mid waliba ka hor imaanayay een caqabado kala duwan dowladda hindiya ayaana markan u xusul duubaysa galitaanka suuqa samaynta hubka waa tahay maahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka een ismaaciil een hadaleynta ugu weyn ee baraha bulshada ee adduunka ka taagna waxay ahayd duufaanta milton oo dhulka la gashay dhaqaalaha maraykanka maalmo ka hor sidaan la socno waxaa dalka maraykanka ku dhuftay duufaano iyo dabaylo een roob waaweyn ay la socdeen kuwaasi oo cagta mariyey magaalooyin dhaca gobolka florida ee waddanka maraykanka duufaanadan ayaa dadka ku nool gobolkaasi gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo isugu jira naf iyo maal intaba tobanaan qof ayaa ku dhintay een wax ka badan laba milyan oo guri ayay korontadu ka go-day kuwaasi oo ay usii dheer tahay burburka adag ee soo gaaray
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaanu ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubinta aan uga hadalno xaaladda magaalada kaza iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaara waryaheenna suheyb cabdulaahi haye suheyb waad mahadsan tahay ismaaciil diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda duqaymo xogan ayay saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ka fuliyeen qidaaca kaza ismaaciil oo duqaymaha ugu xoogan waxay ka socdaan mandiqada jabaaliya halkaas oo ciidanka gumeystaha yuhuudda mar kale toddobaadkii lasoo dhaafay ay dib ugu soo duuleen warbaahintu waxay ku waramaysaa in ilaa toddoba iyo labaatan ruux ay ku dhinteen duqaymihii maanta dhacay sawire iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen dad sagootinaya ehladooda oo shahiiday 15 شهيد من عائلة عساف مدينة جبلة تمسح من السجن المدني ولا يبقى إلا الناجي الوحيد علي عساف بأي ذنب لماذا؟ لأنهم يقولون ربنا الله يريد أن يخ- يقتل السنة في, في فلسطين والله نقول لهم لن نخرج من شمال غزة إلا إلى جنان الله عز وجل يعني رغم هذه المجازر سنبقى صامدين waaxda caafimaadka magaalada kaza tirakoobkii u dambeeyey ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu marayo ay marayso afartan iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol sagaal iyo toban kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo laba kun boqol toddobaatan iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo siddeed kun saddex boqol iyo soddon iyo lix kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan ayay fuliyeen ismaaciilow mid ka mid ah weeraradaas oo loo adeegsaday gantaallo waxaa lagu qaaday fariisimaha cadowga ee mucaskarka jabaaliya sidoo kale muqaawamadu waxa ay sheegeen in taangiyada nuuca meerkaafaha loo yaqaano ay ku beegsadeen qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan xilli ay ku sugnayd halka loo yaqaano makhbarada faaluuja oo dhacda isla jabaaliya sidoo kale taangiga nuuca meerkaafaha afar loo yaqaano ayay muqaawamadu waxay weerar qaraxa ay kula beegsadeen isla jabaaliya howlgalladii dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah weerar loo adeegsaday qarax aad u xoogan oo lala beegsaday ilaa shan iyo toban askari oo sahayno ah kadib markii ay si dhuumaalaysi ah ay ku soo galeen mid ka mid ah guryaha ku yaala jabaaliya halkaas oo iyagana khasaare xoogan lagu gaarsiiyey sidoo kale gaadiidka nuuca ciidanka daabulo ayaa iyagana ka mid ah gaadiidkii maanta ay beegsadeen kooxaha muqaawamada filistiin warbaahinta muqaawamada muuqaal ay faafisay waxaa lagu soo bandhigay weeraro qaraxi ah iyo sidoo kale kuwa kamaa-in ah oo lagu beegsaday ciidanka yuhuudda kuwaas oo si gaar ah kaga dhacay mandiqada jabaaliya dhinaca waqooyi markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay ciidanka gumeystaha yuhuudda wuxuu xaqiijiyey in sawaariikh dhowr ah oo laga soo turay dhinaca lubnaan ay ku soo dhaceen mandiqada loo yaqaano aljaliilu alaclaa in qalabka digniinta bixiya ayaa si aad ah wuxuu uga dhawaaqayaa deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan ee xuduudda ku dhow sidoo kale muqaawamada ayaana maanta waxay ku guulaysteen inay weeraraan magaalada casqalaan halkaas oo sawaariikh dhowr ah ay ku dhacday xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaanu ku guda jirnaa munaasabad ka dhacday deegaanka lagu magacaabo bilaal ee hoostaga degmada jalalaqsi ayaa lagu caleemo saaray nabadoonka cusub ee jufada xaaji saalax ee beesha gaaljecel munaasabadaasi waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada hiiraan marti sharaf nabadoonno iyo waxgaradka jufada nabadoonka caleemo saaranaysay ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay nabadoonkii hore ee jufada xaaji saalax ee beesha gaaljecel nabadoon ibraahim aadan abiikar الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلهي من مهدنا أولا mahad alla soo koobi karin intiina soo wajiibtay ee akhbaarteen inay gaartay loo timid ha dheeraato hase dhawaato iyo walaayada gobolka hiiraan markii sharafta dhammaanteedna jazaakum allahu khayr baan leenahay insha allah walaalkiin baa kusoo biiray suuqlo walaalkii kaloo ka baxayna aniga weeye asagana ilaahay culayska hala qaado kolley ummadda islaamku mas-uuliyadda u qaaday daawa u ka dhashay waa ku abtirsaday magaciisuba halkaas galaymo mas-uuliyadda uu qaaday islaamkaa iskale islaamka markuu leeyahayna waxaa xilka wada saaran yahay fulinteedii iyo meelmarinteedaba dadka islaamka ee dhammaantood taas ahaan beesha uu mas-uulka u yahay ayadana wixii u saaran waa yaqaaniin hadda ninkoo inay wax ka wada sugaan oo banaanka ka fiirsadaan waa culays badan oo jira wey hadda maqtiib baana iska dhacdhaca adduunyana saas kuma hagaagsano aakarana kuma hagaagsano waxaa dhaba isla jirka iyo wax isla qabsiga iyo wax usasheedinta iyo iswaaninta iyo iscaqli celinta ay wax ku socdaan dadka islaam waaye khiyaarta joogto iyo waxay soo gaari waayo colaanka gaaribo ayadan waanu cudurdaaraynaa idankana wixii anaga xaggaan idinkaga yimid oo gaabsi waa idinkala cudurdaaranaynaa wixii wanaag ahoon hadda meesha isugu timi usugu dhimid rajaynaynan ilaaha noo taamiya waxaan aadan abi kalaan yidhaahdaa nabadoonkii hore oo beesha ayaa nahay kollay xilkaygii gurigu ku ekaa howshayna bannaan loogama tegin waxa lagu wareejiyey oon aniga ku wareejiyey ummaddana ku wareejiyey markhaati ka tahay nabadoon roobla cali cabdille dadka waxay u yaqaaneen inta badan abwaan magacaas oo nabadoonnimadu abwaana ugu horaysay tanna waa looga sii daray mas-uuliyaddana halkeedii unbay taagan tahay marka ha lagu soo dhowaado maanta ka bacdi nabadoon cidda waxaa u ah sababla cumar cali insha allah walaahin aadanna waa tagay hala caafiyo qaladkuu galay wixii u gaaras uu sameeyey bini aadan baa leeyahay labadaba istirno afay wax ka imaanayaan ficil baa wax ka imaanayaan wax badan oo loo baahan yahay la gaari waynaa ee kollay talku xaq buu isku leeyahay aniga wixii xaggii kollay oo حضور وحوضا حقيقة كبيرة أنا حقيقة عافية كتير بلدك العافية إن شاء الله بارك الله جزاكم الله خير waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay nabadoonka cusub ee la caleemo saaray oo lagu magacaabo nabadoon rooble cumar cali abwaan rooble الحمد لله الذي جمعنا من كل فج عميق في هذا الاحتفال الجميل البهيج والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال الحمد لله الحمد لله الله أيام هاتسن الله هاس أون نقول نمعيي نمعيين كي سفرها بدن له أو أكو قرصون يكو موغضو أين أوه الرئيسو نعمة الإيمان والإسلام نعموينkaas oo alla nagu galladaystay ilaahay waxaan weydiisanaynaa nicmadaas iidaa inuu baaqi nooga dhigo owna nagu sugo intaa kadib martida sharafta leh dalabka ayna soo ajiibtay ka kala timiday meelo kala duwan waxaan leeyahay soo dhowaada safarka aad soo gasheen wixii dhib ahoo idinka soo gaariyo culays ah ilaahay ajir iyo xasanaad ha idinkugu bedelo miisaankiinna aakharan allah idiin saara si gooni ah nuqubada waxaan leeyahay odayaashu waxay dhihi jireen walaalkaa kaa horeeyo hirishadaada waayo kan kaa dambeeyane hambeeyadaada waaya nin cusub oo idinku soo biiriyaan nahay waad iga sii horrayseen waan idinku soo hirinayaa waxaan idinka rabaa in lii garab qabto lii tusaaleeyo dariiqyada lii kala tuso intaas ayaan u baahanahay waana mataqaanaa rajaynayaa inaad ay fulin doontiin intaa kadib waxaan ka cudurdaaranayaa ammaanadan maanta lii dhiibay oo reer talkaya ii dhiibeen hadda liigu wareejiyey hadda kowmiihin waa laga horreeyey muddo ku siman siddeed maalmood ayay reerka gogol u taallay lislafaguraayey mustaqbalkoodana laga hadlaayey waxaa laisla gartay laislana meel dhigay lagu tawfiiqay lagu heshiiyey inay ammaanada anagii dhiibaan ammaanadaas aniguna waan qaatay waxaanna ballan noo ah aan ku ballannay kitaabkaas qur'aanka ah inaan mataqaanaa ku hogaamiyo waxaanna ku ballannay kitaabkaas qur'aanka ah inaan ku hogaamiyo siday siday iigaaba iga marqaati ay u markhaati fureen kitaabkaas cadow ayuu leeyahay ciddii cadow ku eneh inaan la cadowto in annagan cadaawo u qaadno ciddii la collowdan aan la collowno ciddii ehel u ahna aan ehel u ahaanno garab iyo gargaar aan u ahaanno hoo ihii aan garab istaagno reer odayow diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay ammaanadaas miila qaadeen waxaa kaloon rabaa dadka aan diriska nahay akhribada an nahay abtiyaysin an nahay xigaalka an nahay daaqa iyo diriska daaqa iyo deegaankaba asnaga dhaxeeyo in mataqaanaa wanaagayna ma ooyaane shartaayna ay u tagin weji furun io walaalnimo aan ku soo dhowayna wixii dhacna tartiib han u xaylisanno diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay ilaahu markhaati ka noqo intaa kadib waxaan rabaa inaan mataqaanaa dadka diriska ah iyagan aan idhaahdo reer odayow dadkaan qaraabada nahay diriska aan nahay danaha aan wadaagno waxaan leeyahay soo dhowaada weji firun ku soo dhowaado walaalnimo ku soo dhowaado qaraabanimo ku soo dhowaado wixii idiin dhiba dhib dhibkayna waayo wixii mataqaanaa idiin farxad geliyana farxaddayna waayo intaas ayaa ballanoo ah waxaa kaloon leeyahay wakhtigu waa iska gaaban yahay wadaadkaas shiibraahina xilka igu wareejiyey waa mahadsan yahay muddo badan uu soo shaqeeyey reerka waa soo dhaqay waxaana laga rabaa cafiyow naga dalbaday inaan cafinno asana waxaan leenahay allaha kuu kaalmeeyo muraadkaagana allaha sahlo intaad reerkaad soo dhaqdine ajir iyo xasanaad allaha kaa siiyo miisaankaada aakharan allaha kugu kabo wixii mataqaanaa gaf oo kaa dhacayna bilaadan leeyahay mataqaanaa annagana waan ku cafinay ilaahayna waxaan ku weydiisanayna inuu ku caafiyo wa aakhira dacwaana alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sallallahu calaa nabiyina maxamed waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan naqib macalin yuusuf macalin cabdi muuse بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام وحامهد إسكالة أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى بعد حمد الله وحامهد إسكالة باشا حاجي صالح مرتق لسي ومدن خلقك انت لك سوء نويسي مرتقى دي قوغوشان لكتي إذن وحان ليهي مرتداسي وادنا عزومتين وانا إكرامتين إلهي إذنك أجرسي سبحانه وتعالى حفلة داسي يو قبن قابة داسي وحان جوغنا مناسبة دا xafladda caleemasaarka ibraahim cumar cali wuxuuna caan ku yahay abwaan roobla abwaan roobla ayaan rabaa inaan idhaahdo dhowr kelimo anigoo soo koobayo kana faa'iidaysanayo munaasabaddan nabadoonkan waxaan leeyahay nabaddoonow waxaa kaa horreeyey rag ragna way kaa dambay doonaan waxaana dushaada ah ammaano waxaa halkan lagugu dhiibi waa ammaana nabadoonka waxaan leeyahay ammaanadaasi iisabanka aan joogna waxay la mid tahay alqaabidu cala aljamra nin dab dhuxul naareed gacanta ku haya waxa lagu dhiibay aad aad ay u culus tahay ammaanadaas ilaahay agtiisana su'aal ayay leedahay ammaanadana waxaa diiday oo ilaahay u bandhigay cirka iyo dhulka iyo makhluuqaadka muxuu ahay aan insaanka ahayn wayna diideen annaga ayaa qaadnay ammaanadaasna waxaan ku qaadnay jahli iyo dulmi waxayna u baahan tahay gudasho insha allahu ammaanadaasi waxaan ku leeyahay ku xisaabtan ilaahay agtiisa ammaanadaasi adduunyada korkeedana ku gudo cidda wax kugu aamintay oo jacayl kugu aamintay oo maxabo kugu aamintay ku horkac waxaa kaloo aan kuu dardaarmayaa reerka tadxiya wakhtigaada qaaliga inaad horto wakhtiga waa qaali waxa ammaanada lagugu dhiibi waxa waaye waxaad noqotay raaci ayaad noqotay qowsaar qowsaarna kolley waxa loogaga baahan yahay cid walba way garan kartaa tadxiyadaasi iyo casaamadaasi waan go'aankaasi waan kuu dardaarmayaa waxaa kaloo aan kuu dardaarmayaa nabadoon in ummaddaada fikri joogtay aad ku bixiso baahi kastoo jirta iyo makaan kastoo ay ka jirto inaad baahida reerka ammaanada kuu dhiibtay fakir daa'ima inaad u fakarto wixii laguu soo xuli waa ammaanadaasi nin gudo kara ina tahay ayaa laguu soo xulay reerkana waxaan leeyahay السمع وضاع لولاة الأمور واجب وأنك تلد عدو دي بتين أو أنت هسوا معلومات هل كان عدو فردسان فكر عدو بحسان واحد عدو بتين وأمانة أكلجيس مودي كرو وعلى هاي أمانة داسي وحي عن شريعة الإسلام كأن حرام كأن هلو أضيعه وحاكلو عن ريركا سيجار ودر دار ميا ولا الأيا حلكا ديبي ولا الكلا أيا قاضي أبوانك اللغو إن لو يلو أهل شورا لو يلو قرب كيس اللي استاجو دقالة لغو بحيو رير ترواق waxaan leeyahay guud ahaan beesha geeljecel dadka waalidiintooda ahaan ka mid ah ani gaar ahaan reer baadacadda waa waalid waxay waalid u tahay reer geeljecel marka waxaan leenahay waalid waa dardaarmaa waxaan dardaarmaa ninkaasi garabkiisa in la buuxiyo baahidiisa la asturo annaga nabadoonada aan odi ka ahay marka muxuu ahay in makaankaa la soo joojiyo la garab istaagi waayo iyadana waxa aan ka dardaarmaya ayay ka mid tahay nabadoonka dib haddaan ugu soo noqdo nabadoon waxaan leeyahay hadaf waa inaad la imaataa ummaddaana way ku sugaysaa shaqada ugu horeysa إن شاء الله تعالى عاد قبنيسو شق هدف لها أهاتو إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ilaaha mahad iskale nimcooyinkiisa faraha badan la sii islaam naga dhigay galabtan isku kaan keenay in allah tabaaraka wa tacaala diintiisa annagoo isu kaalmaysanayno samaynaynana ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa dad u adeego xafladda wanaagga badan ilaahay maanta noo kasay kasoo qaybgalkeedan u mahadcelinaya alxamdulilah rabbil caalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ah marti sharafta kala duwan iyo dadkii gogoshan soo qaban qaabiyey ee reer xaajaha dhammaantood waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaankiina ha idiin saaro intaa kadib allah caza wajal wuxuu leeyahay wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayatina yuqinuun in maaragtay mas-uul la sameeyo oo hoggaan la sameeyo waa allah tabaaraka wa tacaala wax uu maaragtay amray nabi maxamed sal wsalamne sameeyey bal bedelay qaarkood marka waxaan leeyahay waa min addiin in la sameeyo qof amiir ah oo ummadda hogaamiya waa minadiin rasuulka sal ly slam wuxuu leeyahay kullukum raacin oo kullukum mas-uul an raaciyati marka waa qof waliba in maaragtay raaci uu yahay ayuu xadiiska caddaynaya jazakum allahu khayran waxaan rabaa inay dhahaa dhowr nuqda nuqdada koowaad waxaan dhihi lahaa reer xaaji saalax nabadoonka ay keeneen ay amaamal mala'a keeneen ee roorkii maaragtay tolkoodii iyo diriskii iyo dhammaan ay u keeneen waxaan leenahay waan idinka gadoonnay insha allahu tacaala waana idinla duubnay waana aqbalnay insha allahu tacaala ilaah idinkiisa ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa kii tolkiisa anfaca muslimiinta anfaca allaha ka dhiga insha allahu tacaala walaalkii hore ee shii ibraahiim ilaahay ha barakeeyo dadaal badan iyo juhdi badan iyo wax badan oo bixiyey maantana culayskii saarnaa iyo ammaanadii oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dusha u saaro ilahay maanta ka dejiyey asigana waxaan leenahay ilahay tabaaraka wa taala hau dembi dhaafo wuxuu ku qaldoomay wuxuu ku sugnaayo toosnaa in ilaahay tabaaraka wa taala ajirha ka siiyo waxaan dardaarmayaa nabadoonkaan raba inuu dardaarmo allah tabaaraka wa taala cabsidiiso waxaan u dardaarmayaa shuuro iyo talagelin inuu qabiilka siiyo ama arkaanta la shaqayso waxaan u dardaarmayaa inuu ka warqabo masaakiinta iyo dadka maaragtay agoonta ah waa u dardaarmayaa waxaan nabadoonka u dardaarmayaa inuu ilaahay tabaaraka wa taala ka cabsado ummaddan hoggaanka loo dhiibay cadaalad iyo cadli ku dhaqan insha allahu tacaala waxaan u dardaarmayaa shaqadaa la qabanayo ee qabiilka u istaagay waa shaqo culus shaqadaa marka waxaa laga rabaa nabadoon roob leh inuu ku sabro oo dadka maaragta ilaahay tabaaraka wa tacaala mas-uuliyadda ugu dhiga u sabro wax waliba oo alla tabaaraka wa tacaala ka reebayna ka reebtoonaado waxaan u dardaarmayaa inuu allah tabaaraka wa taala cibaadadiisa badiyo qiyaamaliilka badiyo qur'aan akhriska badiyo maanta ummadda inuu ilaahay kuu maaragtay hayiiniyo mooye xoog laguma hayiinin karo reerka waxaan leeyahay xaaji saara ninka aad doorateen oo intaana maal iyo qarash aad ku bixiseen haddii maaragtay faqaatil anta warabbuka la yidhaahdo oo bannaanka laga istaago wax soconaa ma ah garbihiisii noqdo talad siiyo garab iyo gaashaan u noqdo wixii dhibo ha idin dhibaano wuxuu ku farxa ku farxo maanta waxa uu kitaabka kor u qaadayne waa ujeed waa kitaabka alla tabaaraka wa tacaala kaa inuu idinku dhaqana raalli ku noqdo insha allahu tacaala ilaahay tabaaraka khayrkana waafajiyo allahuma cais alislaam walmuslimiin waadilla shirka walmushrikiin ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معدي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد تبارك يا ذا الجلال والإكرام إلى هذا قامه كور سنينا كرامي بركة كويدي سنينا إلى وين كان كوكو برينا أسماء صفات كان كوكو برينا إله الدجان كان إرهر كان ودون كسميت إله وبركين ودون كود إله ودل كود الدجان كود وبركين إله ولا كسلا امتحان مسؤولية الله ديبي إله وكلمي إله تلك ولا لك وديبين إيجر أسكتل إله خير ونكسي إله عدو جبي إله مدر خير مع البركة نسي إله امتحان صحف ما نسي وحول بخير إله نسي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله الله يسوق كأنك يعني حفلة قيمها بدن على مسار كواه وحفلة على مسار واه نبضون كاس قيمها بدن أبوان روبلة الله حفلة يسوق كأنك يعني سيد النبت جلية أنا نوجو صار ما يستري الله سام هذا إسكاله سبحانه وتعالى بعد حمد الله تبارك وتعالى وحنوم هذا علينا إن ضمان حضورك خيارتك للدون علماء له نقل له وحجرد له دلنا يرى له قبل له ضمان أنت كسوق غيب شيدتك مجتمعات كتير بدن isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga ee dariska ah hiiraan iyo shabeellada dhexe aad baad u mahadsantihiin raggaa qiimaha badan dhinacayga fadhiya waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin hubkaa waxaad u qaadeen oo aad u istaagteen adinka oo ka kooban garcad iyo garmadowba in ilaahay diintiisa aad ku difaacdaan mujaahidiinta aad ku garab istaagtaan dhammaan waxaa ka soo horjeeda xaqa allaah in aad kala hortagtaan waa idiin mahad celinaynaa si gaar aad noogu xusan tihiin idanma aanan hilmaamin garabkiinnaanna habeen iyo maalinba jazaakum allaahu khayran wa baaraka allaahu fiikum waxaan idan leennahay ikhyaaray intaa kadib nabadoonkii hore ee beesha xaaji saalax nabadoon ibraahim aadam aad buu u dadaalay shaqo fiican buu qabtay dadaalkiisii iyo juhdigii uu bixiyey waa ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha ka ajarsiiyo wixii uu qabtay waa insaan wixii uu ku gafayna allah u dhaafo waxaan leennahay kuma aan nicin tolkana kuma nicin wilaayada kuma nicin nin la jecel yahaad ahayd nin diimeed baad ahayd wanaag baad samaysay laakiin tolka iyo adiga taladiinniba waxay ka soo baxday in la keeno nabadoon cusub oo shaqadii kaa bedelo nabadoonka cusub waxaan leeyahay abwaan roob le soo dhowow waad mahadsan tahay intaana warkaaga dhihin waxaan rabaa inaan ka hormaro beesha reer xaaji saalax ee keentay nabadoon rooble cumar cali abwaan rooble waa nin macruuf ah la yaqaan adinkaa keenay waa doorateen cidna idinkuma dhex jirin qasab kuma imaan asaga ma dooran ma raadinin adinkaa u fadhiistay waa isla ogayn wakhti dheer baad gogol ku jirteen bah iyo boqor baa isugu timaadeen adinkaa doortoo keenay haddaa keenteen oo doorateen wilaayadiinna islaamiga hiiraanna waa idinla qaada iyadoo ku matalaysa goobta xaraka shabaab mujaahidiin waxaan idin leennahay nabadoonka aad keenteen oo aad kutubka qur-aanka u dhiibteen oo raayatu tawxiid u dhiibteen oo aad tidhaahdeen kitaabka alla nagu hogaami annagana garab baan kuu nahay gadaashaadaan joognaa ha dayicina ha garab bannaynina u naseexeeya garab istaaga waxaana gaar idinku ah reer xaaji saalaxow waxaad tihiin hoggaankii boqortooyadii beesha magaca weyn ee reer gaal jecel hoggaankeedii baad tihiin boqortooyada baad tihiin gurigan waa guriga ugaasyada ninkaan magacyaduu galabta wato asagoo abwaan bahay oo qiimo badnaa inta aan ognahayna taskiyaysnaayoo nadiif ahaa ayuu wuxuu isku darsaday islownimo iyo nabadoonnimo gurigu ka yimidna waa gurigii boqortooyada ha dayicina abwaankaas sidaa u soo doorateen oo aad u keenteen miciisa u noqdo annaga ka wilaayahaan waxaan idinla ballanqaadaynaa inaanna idinku dayacaynin miciisana aan noqonayno waxaana rajaynaynaa inuu noqdo kii nagu hoggaamiyo kitaabka qur-aanka hor loo dhiibay asaga waxaan leennahay abwaan rooble ilaahay subxaana wa tacaala xilka laguu dhiibay allah ha kuu fududeeyo abwaan soo dhowow waa ku naqaannaa waa ku aqbalnay waxaan kugu aqbalnay inaad nin walaalkeenu muslima tahay waxa laguu dhiibay waa mas'uuliyad waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo waxa aad mas-uulka ka tahay waa muslimiinta guud si gaar ah qoyska maanta ku soo saaray oo ku calaymo saaray oo mujtamaca intaa la eg soo shiriyey waa beesha xaaji saalax ama reer ugaas ayagaa ku doortay waxa aad ku matalayso waa maamul ahaan iyo siyaasad ahaan diimeed inaad ku matasho waxaad ku matashaa dacwadii iyo khayrkii ummadda in loogu yeero diinta dadka la baro macruufka loo sheegaad ku matashaa nabadoonka wuxuu ku socdaa ama dariiquu haya waa dariiqii uu ku taagnaa sacd bin mucaad ninkii uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ihtaza carshu raxmaani limowti sacd ninkuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabiga jaliilka ah boqorka ugaaska ah oo ilaahay carshigiisii uu u gilgishay markuu geeriyooday nabiga wuxuu yidhi haddii qabdada iyo qabashada qabriga uu qof ka badbaadi lahaa waxaa ka badbaadi lahaa sacad bin mucaad baa ka badbaadi nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin qiimo badan buu ahaa ugaasyada waa hoggaankooda iyo kudayashadooda ninka mudane waa ninkaas dariiqii baad haysaan nabadoonka hoggaan muslim weeye imaam weeye mas-uuliyad baa saaran weligaa gadaal ha u eegan keligiina warka uma lihiiya dhammaanteen baan nooleeya nabadoon baan u leeyahay kulligan bay mas-uuliyadna wada saaran tahay ilaahayna nagula xisaabtami doonaa ikhyaaray xafladdii qiimaha badnayd oo aan isugu nimid oo ay noo dhigeen walaalaheen reer ugaas reer xaaji saalax ee gunaanadkeedii gebagabadeed baan joognaa waxaan doorannay oon qaadannay nabadoonkeenna marka waxaan rabaa goobta inaan warka gebagabadiisa ka dhigo in nabadoonka aan ku wareejiyo hadiyaad ay ugu tala gashay wilaayada islaamiga ee hiiraan waxa ugu horreeyo oo aan dhiibayo abwaan islow rooble cumar cali waa kutubka qur'aanka munazalka ah allaha raxmaanka uu noo soo dejiyey waa dastuurka dhabtahe aan leennahay waa kan aan rabno inaan dartii u dhimanno waa kutubka aan dartii u dhiigayno waa kutubka aan dartii u dhididayno waa kutubka nagula cadowsaday waa midkay gaalodhan u soo duushay waa midka aan rabno asaga inaan ku noolaanno waa midka aan rabno qabriga inaan ku weheshanno asaga dartii ilaahay weheshiisa aan ku helno waa midka asaga sababtiisa aan rabno inaan janno ku galno waa midka aan rabno wiilkeenna iyo gabadheenna asaga dartii inay u dhintaan كان ربا إن كوجو ورجيو وامتك عن رمضة إن كوجو جامنا أبا روب لك كتب قرآن كم يجدون إلهي شرع عديس إن ولا لكنا هاي أو أيضا أن قرب السجون هاي أو كتب كان تركا أو كوجو جامنا ما يجا قاده وكاغا قادي aad baad u mahadsan tahay abwaan rooblow waxaan kuu dhiibayaa raayat tawxiid sumadda dadka muslimiinta ay leeyihiin baan kuu dhiibaa haadii raayat tawxiid waa midaan u dhimanayno waa midaan difaacayno waa tan calaamadda noo ah waa taa yuhuud diiday waa tuu maraykan ku soo duulay waa tuu ingiriis iyo faransiis ay diileen waa tana tanaan kuu dhiibayaa waa midda aan rabno inaad horteenna ku kacdo waa raayadan midda aad qaadanaysid calanka xaaji saalax waa kana calanka xaaji saalax calan calanka xaaji saalax waa calanka muslimiinta kana igala wareeg ikhyaarey intaa markay joogto oo abwaanka intaa uu qaaday col baa bilowday ma isku diidaynaa col baa bilowday jaa xabad baa bilaabanaysaba waxaan rabaa xabadaan bilaabanaysa abwaanka magacma marnaanaya magacma marnaanaya allaahu akbar allaahu akbar kitaabki ma kuu dhiibay kitaabun yahdi ma kuu dhiibay wasayfun yansur waa kana qorigi kan waa qorigi waa zamanka aan joogno waa kana tiknolojiyadeenna hadda la gaaray ilaahay baa na siistay cadowga inaad ku kala gaabiso tolkaana ku hogaamisid adigana aad ka run sheegtid waa kana waa buuxa qasnada waa buuxda صدن حبة كلي كوما فيلنا وأنا قصدها فرا بدني بوش وين كان وا بوش بالنا بوش جعبدي وطنا ما عرفت أبو الروب لا إسكالي وكي أفر قصنا دودو بحبوحدا كجرت دمبوين كم واكنا هو أبو الروب لو وريك والله وريقي ilaahay kulligan khaatumada hanoo hagaajiyo ilaahay kulligan khaatumada hanoo hagaajiyo ilaahay nabaddoonnadeenna hanoo wanaajiyo ilaahay culimadeenna hanoo hagaajiyo ilaahay dhallinyaradeenna hanoo hagaajiyo ilaahay ganacsatadeenna hanoo hagaajiyo ilaahay shuyuukhdeenna waayeladeenna hanoo hagaajiyo ilaahay abwaanadeenna ha barakeeyo ilaahay maamuladeenna iyo hogaankeenna ha barakeeyo ilaahay ducaadeenna ha barakeeyo ilaahay jabahaadkeenna iyo juushteenna ha barakeeyo ilaahay bahada cillaanka ha noo barakeeyo ilaahay idinkii ardada allaha noo barakeeyo ilaahay cadowgeenna ha jebiyo gaalada teeda madow teeda cadba ilaahay meel aanan annaga aqoonin junuud asaga uu leeyahay ugu keeno ilaahay gacmaha muslimiinta ku cadaabo meel fog iyo meel dhowba gaala allaha baabi'iyo islaamka guul allaha siiyo beesha ansaartoo maanta aan gogosheeda ku jirna ballanka ay galeen iyo beecadii ay ilaahay diintiisa ku galeen kuwii xagsada allaha ka dhigo dhammaan beelaha ansaarta oo dhan ilaahay cumrigeenna khaatuma khayr ha inoogu khatimo dayrta dayr aaran ah oo daawo ah oo barta iyo beertaba u ron allaha inooga dhigo mid caafimaad wadata allaha inooga dhigo إلهي إذنك جزاكم الله خير وبارك الله فيكم حفلة دين الكاس نوغو حرنتهي وبالله التوفيق
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تعالى waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijkeenna ayaannu ku guda jirnaa maantay buuq ayaa waxa uu ka dhashay kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee kooxda riddada kaasi oo xubinnimadii golahaasi looga xayuubiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka riddada murtadka lagu magacaabo saalax maxamed jaamac arrintaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee riddada murtad cabdi xaashi xubinta aan leenahay way ka baxday waa afar kal fadhi laba sano iyo lix bilood halkaa ismuu soo taagin hal maalin hadduu yimaado kalfadhi kolkuu jiro qofka xubintii hal maalin hadduu yimaado uuna inta kala iman waxa weeye kalfadhigaa wuu joogay weeye qofku laakiin isagu laba sano iyo lix bilood baan filayaa inay tahay weligii hal maalin halkaa isma soo taagin kursigu waa bannaan yahay arrinta buuxinta waxa weeye xubnuhu isku mid ma aha kuwa dowla goboleedka waxa weeye hadduu bannaanaado xubintu hadday bannayso waxaa loo dirayaa dowla goboleedka qaabkii lagu soo doortay ee halkaa uu kaga soo baxay buu soo maraya kan waxa weeye afartan iyo lixda xubnood waa afartan iyo lix xubnood oo kalaba taga kolkay doorashadu dhammaato qaar badan baa iska noqda oo ilaa maantana aan iman aan soo noqon waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeennii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت الخيرات نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى